maamulka magaalada dhuursare caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa bilowla nadaafadeedo ballaaran kaasoo ka dhacay bartamaha magaalada iyagoo kaashanaya maamulka iyo bulshada xaafadda waaberi magala dhuusmareebe ololahan ayaa qaybka dadaalada socda dib lagu soo celinayo bilicda iyo sidoo kale nadaafada magaalada waxaana diinada lagu saaray nadiifinta wadooyinka suuqyada iyo goobaha dadweyne isugu yimaadaan si loo xoojiyo nadaafada guud iyo caafimaadka bulshada magala dhuursare caasimada galmudug bulshada xaafadda waaberiya ayaa si weyn u soo dhaweeyey ololahan iyagoona muujiyay diyaargarowga buuxa ay kaga qayb qaadanayaan dadaalada lagu waajahayo nadiifinta iyo sidoo kale bilicda magaalada dhacdogolka galmudug waxayna bulshada ugu baaqeen laga qayb qaato nadiifinta iyo sidoo kale ka shaqaynta nadaafadda guud ee bulshada dhumagala dhusmareeb
xaafadii waa beri dhammaan waxaan ka shaqaynaynaa caasimadoo dhan kamaynaan shaqaynin hal xaafadoo keliya waxaan rabnaa xaruntii urmud waay meesha aan joognaa waxaan doonaynaa inaan deegaanka si fiican looga shaqeeyo kabaniga la yidhah bilcdhowr iyo waxaa shaqaynaya kabaniga la yidhaahdo bidhaan labadaa kabani kabani ahayn qashin ma qaadi karo bidhaan iyo bilcdhowr maahane dhikilooyinka qashimada qaaqaadaya iska dhaafaan dadku qashimada iska guraan xilli roobaa lagu jiraa waa inaa loo dadaalaa nadaafadda deegaanka waa inaan caasimadaha saageena aan la mid noqonnaa
waxaan leeyahay dadka caasimadda iyo deegaanka u diyaargarooba maadaama lagu jiro xiliyo roobadeed si aan oo shaqayno nadaafadda waxaan leenahay dadka deegaanka waa inay dadkooda qashinka iskaga dhibaan bilandhoor iyo bidhaan dadka waxaa leenahay dadka dhikilooyinka wato oo qashinka meel kastaa geynaya dadka amniga inuu soo xidho oo laga ilaaliyo qashinkii woo bata xoolihii aad bay u duruufaysan yihiin dhibaatadaasna waxa u keenaa waa qashinka waxaa leenaha dadka deegaanka la shaqeeya amniga iyo dadka ka shaqeeya nadaafadda agaasima waaxda fayadhowrka magala dhusmareeb shariif cali geed ayaa dhinkasa sheegay inay qayb ka yihin dadaaladani dadaalada dowladda galmudug ay ugu jeeto galaan maamulka dhusmareeb si loo madhaa nadaafada iyo sidoo kale shaqaynta bilicda magala dhusmareeb isagoona bulshada ugu baaqay naga qayb qaato loona diyaargaroobo sida looga hortagi lahay xili roobaadka soo socda iyo nadiifinta magala dhusmareeb si aysan wasaqda u saamaynin bulshada caasimadda galmudug dhusmareeb waxaan bilownay ololihii nadaafadda maadaama xilli roob uu soo dhow yahay horena aan u wadi jirnay annagoo marka ka duulaynaa qaybta fayadhowrka iyo bilicda iyo wacyigelinta waxaan rabnaa inaan u jeedinno baaq bulshada caasimadda ku nool ganacsatada gaadiidleyda dhallinyarada waxaan rabnaa maanta waxaan hagaajinnay magaaladii waana sii wadaynaa insha allah waanan joogtay doonnaa waxaan rabnaa meelaha la hagaajiyey ee la nadiifiyey inaan qashinka lagu soo celin ciddii qashin loogu yimaadaa horteeda isagoo yaalla waxaan ka qaadi doonnaa tillaabo sharciga waafaqsan maharaddeedana waan xiraynaa ayadana waan ganaaxi doonnaa haddii alla yidhaahdo waa qof ku xadgudbay noloshii bulshada iyo bilicdii iyo quruxdii magaalada muwaadin ka qayb qaado quruxda iyo bilicda magaalada waxaan kaloo rabnaa baabuurta iyo dhallinyarada ku qaada qashinka ee meelaha daafaha xoolaha ugu geeyaan ayadana mamnuuc weeye wixii saaka laga bilaabo waanaan la sii joogtay doonnaa waanaan la daba kici doonnaa hadhow hadhihin ma aanan ogayn la iima sheegin haddii lagugu qabto oo ciidammadu kugu qabtaan adoo qashin sida oo aan ahayn kambeniga bidhaan iyo kambeniga bilacdhowr aan ahayn ee qashin sidee lagu qabto ayadana waa la xirayaa waana la ganaaxayaa maamulka caasimada galmudug dhusmareeb ayaa ku howlan si wax loo qaban lahaa caqabadaha ka jira dhanka nadaafadda kaasoo qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinayo si looga hortagi laha nadaafadda iyo sidoo kale bilic magala dhusmareeb iyadoona xilliga robaadka ka socda ay u deegaan maamulka caasimada inay ka qabtaan nadaafadda iyo sidoo kale bilicda magala dhacsimada dowlad gobolka galmudug